tartamada ciyaareed ee ka dhaca gudaha Sweden iyo dalal kaleba waxaa waayadan dambe ka soo muuqanayay ciyaaryahanno Soomaali ah oo ku nool dalka Sweden waxaana la wada xusuustaa ciyaarta xeega barafka ama baandiga oo ay Soomaaliya kaga qayb gashay koobka adduunka ciyaartoyda waxaa ka mid ah Sahal Cismaan Axmed oo ku nool degmada Hellevosh wuxuuna haatan muddo koob iyo toban bilooda ku guda jiraa ciyaar aanu magaceeda u turjunnay faastuur isagoo noqday qofkii Soomaali ah ee ugu horreeyey ee abid ka qayb gala tartanka koobka adduunka isagoo weliba ka dhibco batay laba dal oo uu midkood Australia ahaa taasoo uu ku tilmaamay sababta ugu weyn ee ku dhiirigelinaysa inuu ciyaartan ku sii dadaalo wuxuuna Sahal xagaagan ka qayb qaadan doonaa koobka xulalka Yurub iyo midka adduunka oo lagu kala qaban doono dalalka Switzerland iyo Canada sahal cismaan axmed oo ay waraysi la yeelatay laanta afka soomaaliga ee idaacadda sweden ayaa sheegay in sababta uu koobka qaramada yurub ee faastuurka uga qayb geli karo isagoo soomaaliya matelaya ay tahay in tartanku yahay tartamada loo yaqaano nooca furan ama open championship kaasoo ay ka soo qayb geli karaan waddamo yurub ka baxsan ciyaartan faastuurku ma aha mid ka tirsan isboortiga laga xiiseeyo amaba laga yaqaano inta badan qaaradda afrika guud ahaan soomaaliyana haba sheegin haddaba sahal ayaan bilowgiiba weydiiyey halka ay ciyaartani isaga ka soo gashay ciyaartan iskuul aan dhiganayay baa horta la keenay lagu soo bandhigay marka dadkii gacanta taagay oo yidhi waan tijaabinaynaabay baan ka mid ahaa waxaana noqday qofka keliya ee ku haray tiimkaas wax tijaabinayay oo maanta ciyaartooy noqday ka tirsan helefosh exacastre ka tirsan aan noqday wadankiisana aan maaragtay u tartamay heerkaas aan marinaya ciyaartii tababaraha sahal oo lagu magacaabo eric loshon ayaa ka hadlaya inta uu la egyahay horumarka uu sameeyey sahal cismaan muddadii yarayd ee uu ku guda jiray ciyaartan faastuurka isagoo tala muhim ahna siinaya wuxuu yidhi Ja, ifrån det att han började så har han ökat eh, sin kapacitet med 1000 procent. alltså han...
marka wax laga qiimeeyo goortii uu bilaabay wuxuu aqoontiisa karti ahaaneed kordhiya kun boqolkiiba waa wax aad u wanaagsan sida dhaqsaha leh ee uu u socdo khaladka keliya ee uu leeyahayse waa inuu u yaro degdegayo inuu wax kasta mar qura sameeyo balse wuxuu u baahan yahay inuu wax u sameeyo si deggan oo baaraandeg leh walo uu dadaalku wanaagsan yahay misna dhaliishaasi waa cillad uu sah laftiisu isku og yahay sida uu ereg kuu sheegayba anigu nin dadaal badan baan ahay oo rabitaankiisu aad u weyn yahay marka siduu marar badan igu waaniyana waxaa weeye way imanaysaaye bal tartiib iyagiiba iga yaaban yani isla markiiba waxaan rabaa inaan meesha fikta ugu sarraysa ka gaaro ciyaarta ciyaartan faastuurka waxay ka mid tahay ciyaaraha ku dhisan toogta ama shiishka waxaana la shiishayaa ilaa shan midab oo u samaysan qaab goobaabin ah waxaanay kala leeyihiin midabada madowga caddayska iyo casaanka waxaana shantaa wareeg ugu dhibco badan marka aad shiishka la hesho barta madow ee bartanka ku beegan oo ah midda ugu yar waana shan dhibcood halka barta wareegga goobaabinta ee ugu ballaaran ugana sarraysaay ay tahay midda ugu dhibco yar waana hal dhibic saal wuxuu doonayaa in ciyaartan lagu soo daro ciyaaraha laga dheelo soomaaliya oo dalkii laga hirgeliyo waxaan rabaa wasaaradda ay khusayso arrintaani inay anuga xoolana kama rabo mushaharna kama rabe ay maaliyad iyo looga usoo sameeyaan keliya oo ciyaartanna diiwaan geliyaan waa ciyaar caalami ah oo xiisale weeyaan dabcan sidaan la soconno ma jiraba xiriir soomaali ah oo sidaan aan ognahay oo faastuurka ah marka horta in xiriirkii la sameeyo kama horeyso in xiriirkii la sameeyo wadankiina inaan ciyaartan geeyaan rabaa mustaqbalka nin walba dee dad iyo dameeraba nin le u daaqaan baa layidhi waxaanu u joognaa meeshani waa kumeel gaar baan u malaynayaa dee wadankeena hadduu nabad noqdo oo ay noloshu suurtagelaysa waa lagu noqonaya marka ciyaartan waxaan rabaa inaan isboortiga soomaalida ku daro sahal wuxuu sheegay in tartankii caalamiga ahaa ee ugu horreeyey uu dhowaantan kaga qayb galay magaalada hellevosh sagaalkii ilaa koob iyo tobankii bisha agoosto ay xulalka qaarkood ka koobnaayeen ilaa saddex iyo toban ciyaaryahan iyo weliba maamul wehliyey halka uu isagu keliga ku ahaa matalitaanka soomaaliya waxaan haddaba markaa weydiiyey inay jiraan soomaali kale oo sweden ama hellevosh joogta oo xiise u muujisay inay ciyaartan kula soo biiraan xoogaa waxaa farxadii ahayd dad badan baan helay shacab oo calankooda soo qaatay wadankooda soomaalida dhiig waa leedahay wadankooda taageeray waa helay laakiin cidduu igula soo biirtay tiimka ma hayo weli laakiin anigaa raba markaan aqoon fiican helo inaan anigu markaa waxbari sameeyo oo aan dhallinyarada dhiirigeliyo marka ciyaartan uu ku foogan yahay laga soo tago wuxuu sahal sidoo kale jeclaan lahaa inuu arko soomaali badan oo qurba joog ah oo wixii ay u qaban karaan tara dalkooda hooyo ee soomaaliya haddii ay tahay matalaad isboorti iyo waxyaabaha kale ee lagu dhiiri gelinayo soo kabashada iyo sumcadliska dalka soomaaliya waxaan sheegayaa communitiga reer swidhan ee soomaaliya ka soo jeeda qof walba waxbuu yahay qofna isora waxba matid berisanaya intii layska cuno nac sariirta loo jiifinay meesha meel kastoo aad wadankaaga ku tegi karto magaciisa ku tag oo adoo soomaaliya tag oo adoo madaxa iyo shafka iyo gacmaha uu kugu xiraya calankaagu tag oo ka sheekee oo wadankaaga dhinac wanaagsan dadka ka tus oo wadankaaga xataa isagoo sidaan hadda soo kabanaya dalxiisayaal usoo jiid oo intaad kaxayso wadankii gey oo adduunka tus wadankaaga adduunka u fur sida dhallinyarada qaar ay sameeyeen hadda gabadha kismaayo lagu diri jiray oo kale aad waxaan uga jeclaystay waa dadka idhiirigelay bay ka mid tahay soomaaliya iyo gobolladoo dhan bay tagtay muuqaalay ka samayn jirtay dalxiisyada xeebaha iyo xawayaanaadka iyo doogga iyo barwaaqada iyo dhaqanka yay soo bandhigaysay sidaasoo kalaa rabaa in adduunka maaragtay u tusno waxa aynu nahay haddii aanu yaro eegno xaqiiqda ciyaartan faastuurka waxaa loo ciyaaraa saddex qaybood oo kale ah lixdan faastuur oo ah midda ugu sarraysa heer ahaan oo uu ka bixi karo qof leh adkaysi jirad oo wanaagsan taasoo loo yaqaano champion islamarkaana ay ahayd middii uu sahal diyaarinayay goortii aan waraysanayey halka labada kale ay yihiin soddon iyo lix faastuur iyo mid ka kooban siddeed iyo toban faastuur marka ay timaaddo xeerka kala badinta waxaad keliya u baahan tahay inaad ka dhibco sarrayso qofka aad la tartamayso maxamed xaaji laanta af soomaaliga ee radio sweden